bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho xalay abbaarasaq dhexe laga bilaabo lix saac iyo konton io kow daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabaddiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo warbaryaan dambe wadeey horumar dhanka iskaashiga ah dhismooyinka iyo waddooyinka oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda ah horumarka iyo dhismooyinka ay samaynayaan kooxaha nabaddiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas keliya sababta degmada kaxda loo weeraray waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada soomaaliyeed waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha laysku saaray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baacsanayay kooxaha nabaddiidka ilaa gobolka shabeellada hoose iyo meesha iska galaan gobolka banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska soomaaliyed ay ku maqan yihiin howlgalkaas sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaamaysado horumarka ka socda magaalada muqdisho dhismooyinka waddooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aaddo intaas waaye waxaa lagu weeraray daarusalaam waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada soomaaliyed ee ku dhaqaaqday goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayida oo gaaraya ilaa iyo lix toban qofoodoo dhaawaca waxaa u xanuun badan ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay ilaahay naxariistii janahasiya gacanka xaqdaran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxaa ku waxyeelooway ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida boliis militari iyo kooxaha ka shaqeeya ammaanka waa jira waa gaari xalaysan oo saldhigga dhex yaalay sidoo kale waxay sii dhibaateeyeen gawaari guryo ku dheggan saldhigga yaaleen oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd ciidankiiana weli baxsanaya gaari meel dhexay ooga tageen marka insha allah wax oo broblem baawur iyo wax muhiima saasa ma qaadan laakiin waxyeelada bulshada soomaaliyeed ee nooga dhib badan taasna waa ka difaacnay siday wax dhabeenna wax uma noqonin